بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الحادي والخمسون معرفة كن المعروفين بالأسماء درس شلي ميل وآهيدي من غير الصحابة أوسط ابن عمرو تدوم بفتح المثنات من فوق وقيل من تحت وبضم الدال جيلان جيلان بكسر الجيم أبو الجلد بفتحهما يعني غرايزهما أبو الجلد بفتحهما أي قراي لكن سحغوا بفتحها جيم كليسين لفتحه أبو الجلد لرهضه bifatxihi bifatxihi haa qof u qoray ma jira shalay maxay dhahdeen nooma qoray dhahdeen saas may dhahdeen bifatxihi ma ay qoran laakin bifatxiha ayaa saa jiimka keligiisii la fatxiyo laamka la sukuuniyo waay annaw alxaadi walkhamsuuna nooc konton iyo koowaad macrifatu kuna almacruufiina kuwii loo yaqaan la yaqaanay bil asmaa'i asmaa-adoodii la yaqaanay kunyadoodii in la bartooy magacyaashooda waa la garanayaa laakiin kunyadoodii in la sheego ayaga kuwa kunyadooda aan la garanaynina oo magacyaashooda aan la garanaynina soo marnay soo ma kuwa magacyaashooda waa la yaqaana laakiin magacyaashooda markii la yaqaano waa in la sheego kunyadoodii kunyadaas in la bartooy marka macrifatu kuna almacruufiina kuwii loo yaqaanay la yaqaanay bil asmaa'i asma-ada loo asmaada loo yaqaanay asmaadooda la garanayay kuniyadooda in la barta ayuu ku saabsan yahay waayahay ayib ibnu salaax wuxuu leeyay qaala ibnu salaax wa hada min wajhin min wajhi didi annawci aladi qablahu nawciga kan ka horeeyay didkiisii waaye oo min dhinac markii laga fiisho wa min wajhin aakhara dhinaca kalena yasluxu wuxuu u suubanayaa an yujcala qisman min aqsaami dalika in laga dhigo min xaydu kownihi qisman min aqsaami asxaabi alkunaa waallafa fiihi ibnu xibbaan intahaa sharahayu waxyarintaas ku sheegay wixii la midka ah min shanihi nocan shanigiisu waxaa waaye an yubawaba cala alasmaa asmaada dusheeda in la baabayo way marka hore in asmaada la sheego kadibna kuniyada la sheego way marka maxaa yeelay asmaad waa la yaqaanaa markii magaciisi la sheego kadib ayaa kuniyadiisii qofkii la sheegayaa sidaas ayaa shanigiisu yahay min shanihi noocan shanigiisa ayuu ka mid ahaaday an yubawaba in la baabeeyo cala alasmaa'i asmaada dusheeda loo baabeeyo waay fa miman waxaa ka mid ah ama ayuu ka mid ahaaday waay uma yubayanu kunaahu bikhilaafi dalika sharcan min shanihi an yubawaba cala alasmaa uma yubayanu la caddeeyo kunaaha asmaadan kuniyadeeda la caddeeyo bikhilaafi dalika kaas khilaafkiisi loo caddeeyo la yeelo waay macnaha mik magiis la sheego kadib la sheego kuniyada laga wadaa fa miman ayuu ka mid ahaaday yuknaa looga kuniyeeyo biabi muxammadin maxamed aabihiisii dad looga kuniyeeyay waxaa ka mid ah ama ayuu ka mid ahaaday min asaxaabati asxaabada haggooda radia allahu tacaala canhum dalxatu dalxa ayaa ka mid ah fa miman yuknaa ayuu ka mid ahaaday biabi muxamedin min asaxaabati radia allahu tacaala canhum dalxa dalxatu bnu cubaydillaahi wa iyo wa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo walxasan ibnu caliim ibn abi aalib iyo wa thaabit ibnu qays iyo wa kacb ibnu cijra iyo walcashat ibnu qays ibnu qays iyo cabdullaahi ibnu jacfar iyo ibnu cumara ibnu camrin dheh cabdullahi ibnu camr ibnu caas iyo ibnu buxaynata iyo wakayruhum intaasi dhammaantoodii waxaa loo yaqaanaa kuniyadooda ay tahay abi muxamed ama abu muxamed ayaa loo yaqaanaa ayib qaar ka midana khilaaf waa ku jira shada imaam soo hoos ka soo naqlinayo ciraaqii warkiisi oo warkiisi way gaar ahaan kan oo cabdullahi ibnu jacfar kiisii ayuu khilaaf ka bixinaya abu jacfara la dhahayay ayuu leeyahay ciraaqi isagoo warkiisii soo naqlinaya ninka la yihahdo suyuudi waa ibnu buxaynata ibnu buxayna isagana waxaa waaye abu maxamed la yihahdaa buxayna waa hooyadiisi iyo wa kayruhum antaasi keyrkoodii waaye waayahay wa biabi cabdillaahi wa min man ayuu kamid ahaaday yuknaa loo kuniyeeyo biabi cabdillaahi he min asaxaabati asxaabta xaggoodii ka ahaaday azubayru ibnu alcawaam waay wa biabi cabdillaahi waxaa laga wadaa wa min man ayuu kamid ahaaday yuknaa loo kuniyeeyo biabi cabdillaahi abi cabdillaahi loo kuniyeeyo min asaxaabati haaloo kamid yahay azubayru zubayr waa ibnu alcawaam i wlxusein xusein waa ibnu cali i wa salmaan alfarisi waay i wa xudayfat bn lyamaan waay iyo wacamru bnu caas wacamru bnu lcaas waay iyo wakayruhum ayagana dhammaantoodii waxaa looga kuniyeeyaa abi cabdillaah abi maxamed waa soo marnay kuwana abi cabdillaahi waay khilaafi qolo kalena waa ku daraya waa sheegaya shaarixiga siirha raaca wa biabi cabdiraxmaani wa min man ayuu kamid ahaaday yukna looga kuniyeeyo biabi cabdiraxmaan min asaxaabati cabdullahi bn mascuud waay abi cabdiraxmaan qolo looga kuniyeeyo ayaga wa min man ayuu kamid ahaaday yukna looga kuniyeeyo biabi cabdiraxmaan abi cabdiraxmaan looga kuniyeeyo e ibnu mascuud waay abdullahi bn mascuuda kamid ah cabdullahi bn mascuud abi cabdiraxmaan karana saxaabada laga hadlay iyo wa mucaadi bni jabalin mucaadi ibn jabal isagna waxaa la yihahdaa abu cabdiraxmaan loo kuniyaya iyo wa zayd ibn lkhaaab zayd ibn lkhaaab aku man umar ibn khaaab waa soo maray macrifatu likhwa waayahay iyo wa ibnu cumara cabdullahi ibn cumar isagana waxaa la yihahdaa kuniyadiisi abu cabdiraxmaan iyo wa mucaawiyatu bn abi sufyaana isagana abu cabdiraxmaan iyo wa kayruhum intaas keyrkood wa fii bacdihim qaarkooda dhexdiisii khilaafna ku jiro waan isku muwaafaqsana qaar waa laisku khilaafsan yahay ayuu la jeedaa wa fii bacdihim qaarkood ay almadkuuriina fi hada nooci khilaafna ku jiro kamaa taqadama fi thaabit bni qaysin wacamr bn alcaas wa sayd bn khaaab oo kale waay qaala alciraaqi wuxuu dhahay walaa yaqusud haboon bi haaulaai kuwan an yudkaruu in lagu sheego ayaa haboonaysay fi lqismi alkhaamis horay aan usoo marnay ujeeda sharaxa markooda waa iska gaaban yahay intaas imise kuniyo la sheegay saddex soo ma ko abu maxamed abu cabdillah abu cabdiraxmaan annawc athani walkhamsuuna nooc laba iyo kontonaad al alqaabu naanaysooyinkii waay naanaysooyinkii ayuu ku saabsan yahay annawc athani walkhamsuuna nooca konton iyo labaad wuxuu ku saabsan yahay al alqaabu jamcu laqabin alqaab waay ay macrifatu alqaabi lmuxadithiina muxadithiintii alqaabtoodii in la barto ayuu ku saabsan yahay iyo man qof oo yudkaru la sheegaayo macahum ayaga macagoodiibu kamaa dakarahu ibnu salaa buu dhay suyuudi sharax wahiya kathiiratun wahiya alqaabta kathiiratun way badan tahay ma yara aada u badan tahay wa man qofkii laa yacrifu aan garanaynin haa alqaabtaasi qad yadunnu wuxuu u maleeyaa ha alqaabtii asaamiya inay tahay magacyaalo ayuu u maleeyaaba fayajcalu marka wuxuu ka dhigayaa man dukira qofkii la sheego bismihi isimkiisii la sheego fii mawdicin boos dhexdiis lagu sheego wa bilaqabihi laqabkiisini fii aakhara boos kale lagu sheego wuxuu ka dhigayaa shaksayni waay laba qofuu ka dhigaya inay kala duwan yihiin waay ayuu ka dhigayaa sharax fiiri kamaa waqaca dalika lijamaacati min akaabir alxufaadi siduu dhacday kamaa siduu waqaca dhacday dalika arrinkaasi lijamaacati jamacado min akaabir alxufaadi ka mid ah minhum waxaa ka mid ah dadkaas xufaada ibnu lmadiniy cali ibnu madiniya ka mid ah faraquu qoladaasi way kala geeyeen bayna cabdillaahi bni abi saalix akhi suhayl iyo wa bayna cabaad bni abi saalix ay kala saareen fajacaluuhumaa waxay ka dhigeen ithnayni labo wa inamaa cabaad laqabun licabdillaahi le waaye laa akhan lahu biitifaaqi laima haddii cali ibnu madiini saas ka dhacday dadka kale xaggay joogaan waayo min baab nawla waayo waa in la barto muhiima jidda marka wa allafa fiihi jamaaca wa allafa waxa alifay wax ka alifay fiihi noocan dhehdiisii jamaacatun jamaaca ay wax ka aliftay oo min alxufaadi ka mid ah sharax fiiri minhum waxaa ka mid ah abubakr ashiraazi iyo wa abulfadl alfalaki iyo wa abulwaliid addabaaq iyo abulfaraj ibn aljawzi wa aakhiruhum kan ugu dambe shaykhu lislaam abulfadl ibni xajar way wa taaliifuhu axsanuhaa wa akhsaruhaa wa ajmacuhaa buu dhahay siyuudi wa taaliifuhu xaafid ibn xajar taaliifkiisi axsanuhaa kutubtaasi kan ugu wanaag badan waay wa akhsaruhaa kan ugu gaaban waay wa ajmacuhaa kan ugu jamcin badan waay weliba isagaa maanay si fiican inuu ugu fiican yahay xaafid ibn xajar waa ilaahay waa ugu nimceeyey fanigaan iyo howshan wamaa karihahu lmulaqabu laa yaju mulaqabu laa yajuus wamaa laa fayajuus wamaa ki kariha lmulaqabu kan loo naanaysiinayo kahoday hu maaga waay wamaa wixii kariha kahanayo hu maaga almulaqabu waay midka loo naanaysiinayo laa yajuusu ma banaano laqabkii kan loo looga naanaysiinayo kahanayo oo diidayo in looga kanaayo oo looga laqab loo naanaysiiyo ma banaano waay wamaa laa wixii asaga aan kahanaynin fa yajuusu markaas waa banaanta haddii asaga aan kahanaynin asalku waa saasi asalku waa saasi laakiin haddii qofkaani in laqabkaas mooyaane si kale lagu garanay aysan jirin haba ha nace taase min baab daruura wadaruuratu tubiixu maxduuraadka markaas galaysa leeyihin culamada sidaasi waa waaya sharax markii hor hore loo soo socdo wax yar qaala alxaakimu markiisa wa awalu laqabin fi lislaami laqabu abi bakrin sidiiq radia allahu canhu buri xaakim inuu abdullahi naysaburi wa awalu laqabin naanays mid ugu horeyso fi lislaami islaamka dhexdiisii laqabu abi bakrin asidiiq radia allahu canhu wahuwa catiiqun waay luqiba bihi kaasa looga naanaysiiyey licataaqati wajhihi waay ay xusnihi wa qiila liannahu catiiqu llahi tacaala min annaar waay uma kadib alalqaabu alqaabta minha waxaa ka mid a maa shay oo laa yucrafuna aan la garanaynin sababu talqiibi bihi sababka ninkan looga naanaysiyay aan la garanaynin ayaa ka mid ah wahuwa kathiirun sidaasa badan waa naanaysiya loo yeelayaa sababta looga naanaysiiyeynana inta badan lama garanayo wa mina waxaa ka mid a ma ayaa ka mid ah yucrafu la garanayo walicabdilghaniy bni saciid fiihi taaliifun mufiidun uu leeyahay sababta loo naanaysay in la garto waa yar tahay laakiin in la garan ayaa u badan way sidaas w wa haadihi nubadu minhu buu dhahay musanifka sharax usoo matnihi wa haadihi tan nubadun nubdooyin waayo qeybooyin waayo waa qeyb wa haadihi tan nubadun waayo jamcu nubdatin nubadun waay waa qiibooyin oo minhu min hada min nawci alqaabi dheh minhu ay min nawci alqaabi calaa gayri tartiibin buu leeyay shaaraha soo gadara lamirka samiisha u noqonaysa minhu ay min nawci alqaabi alqaabtii noocyaalkeeda ka mid ah calaa gayri tartiibin ayadoo aan tartiibsanayn qaar ka mida waaye waa badan tahay lama koobi karo laakiin qaar ka mid uu rabo inuu sheego kow mucaawiyatu ibnu cabdilkariim addaallu waay midka koowaad dalla waa lumay fii ariiqi makata maka wadadeeda dhexdeeda ay ku lumay oo saasa daala loo dhahay ma aha laakiin mid lumay xagga ka lumay loolama jeedo waay sharxan waa qabanaya faluqiba fiihi faluqiba bihi waay laqabkan oo daal ah ayaa looga naanaysiiyey wa kaana rajulan cadiiman buu ahaa wadadii maadaama uu ka dhumay ka lumay waxaa la yihahday daal waay qofkii marka daalu maqlo waxaa loo u malaynayaa nin habaabay oo lunsan oo xagga ka leexday inuu yahay saas na ma aha iyo muxamedu adaciif way muxamedu daciif waa la qaba isagna cabdullahi sax iyo cabdullaahi ibnu muxamed adaciif way cabdullaahi ibnu muxamed adaciifu kaasi waay asaga kaana daciifan fii jismihi u ahaa daciif markii la maqlo maxaa loo malaynaya inuu daciif hadiid yahay ma aha e daciifun fi ljism waay kaana wuxuu ahaaday ninkaasi daciifan mid daciifa fii jismihi jirkiisii daciif ku ah see uu yahay waa cibaad badnaa cibaadada ku dadaalaya jirkiisii daciif u ahaa sidaasiyaa loo dhahay laa fi xadiidihi sharxa lema jeeda laa fi xadiidihi ma aha xadiidkiisa wa qiila waxaa la dhahay luqiba bihi min baabi aladdaadi xuruufta oo addaad aad kasoo horjeedo baabkeeda ayaa laqab looga dhigay lishiddati itqaanihi wa dabdihi darteed qaala ibnu xibaan wacala alwali qaala cabdulqani ibni saciid kan hore ee wuxuu ka dhahay asagoo ka hadlayo rajulaani jaliilaani lazimahumaa laqabaani qabiixaani adaalu wadaciif uu dhahay rajulaani laba nin jaliilaani weyn waa weyn lazimahumaa waxaa laazimay laqabaani laba laqab qabiixaani xunxun maxay yihiin adaalu wadaciif sidaasi waay muxamed ibnu lfadli waaye midka saddexaadna abunucmaan caarimun waay caarimun waay caarim ayaa looga naanaysiyey kaana wuxuu ahaa baciidan mid ka fog min alcaraamati calaamada xaggeeda aada ugu fogaa wahiya calaamadana alfasaad waay fasaad badane hada goor maxaa soo maray shariir inii soo maa caraamatu maxaydan qoray ninka min alcaraamati ay maxaa ahay caraama miya ara min alcaraamati kaana baciidan waa mid fog muxuu ka fogaa min alcaraamati caraamada xaggeeda waa ka fogaa wayo caraamada la sheegaayana alfasaadu wa fasaad fasaad waa ka fogaa ninkaan nin fasaad waxyaabahaasi samaynayo ma ahaanin sidaa daraaddeed marka naanays u noqotay mooyaane waay naanays ayaa u noqotay laakiin hase waxyaabahaasi waa ka fogaa waay ayaa qolka qolyaal kalen hoos ugu sheegay shaarixa gundaru iyo gundar waaye laqabu jamaacatin jamaaca laqabkeedii waaye gundarka kullun mid kastoo minhum ayaga ka mid ana moxamed bnu jacfar allahay qolo oo gundar looga naanaysiyey ayaa jirta oo mid kasta haddin la dhahay moxamed bnu jacfar la dhahay waay laqabu jamaacatin jamaaca laqabkeeda waaye kullun midhum minhum mid kastoo ayaga ka mid ana moxamed ibnu jacfar la dhahaaye moxamed ibnu jacfar la dhahaayay waay awaluhum kan uga hore qoladaasi midka uga hore oo mid kasta moxamed ibnu jacfar la dhahayo moxamed ibnu jacfar waaye albasri abu bakrin saaxibu shucba waaye sababta ugu baxday rabo in loogu naanaysay wuxuu leey fiiri sharaxa qadima ibnu jurejin albasrata soo galay ibnu jurej waxaa soo galay basra faxadatha wuu xadiiday bixadiidin xadiida ayuu xadiiday can ilxasan albasri xaggiisii basri iyo bisri sina oo imaan doonto waa banaanta waa bannaan tahay labadaba basri bifathi lba bisri bikasri lba labadaba waa bannaan tahay fa ankaruu way inkireen qoladii hu xadiidkii ayaa inkireen caleyhi ninkaasi ibnu jireed dushiisa ku inkireen wa akthara waa badiyey moxamed ibnu jacfar marka min ashaqabi buuqi iyo hadalkii ayuu ku badiyey caleyhi dushiisii faqaala markaasa lahu wuxuu ku dhahay oskud yaa qundar qundarow e aamusa dheh horta adig xaasad ugu hadal badan tahay ugu buuq badan tahay aamusa dheh sidaasi waay qaala ibnu salaf wuxuu dhahay wa ahlu lxijaazi yusamuuna almushaqiba gundaran sideeda sharax ahlu lxijaaz sidoodiiba qofkii hadal badan waxay u yaqaanaan gundara dhahayaan wathani midka labaad yarwe waa werinayaa midka labaad oo maxamed ibn jacfar la dhahayo isagan wathani midka labaad he abulxusein arraazi nasiiru dabarastaan meesha leeyahay shaarixay kusoo daray wathani midka labaad yarwi waa warinayaa can abi xaatimin abi xaatim arraazi xaggiisa waxaa ka warinayaa sheekhiisa abu xaatim wathaalithu midka saddexaadna canhu xaggiisii abu nuceyma waxaa ka warinaya waay asagaa sheekha abu nuceym waa ardaygii abu nuceym ayaa wax warinaya xaggiisa waxaa ka warinaya isaga maxamed jafar allah isaga waraabicu midka afaraadna can abi khaliifata aljumaxi xaggiisa waxaa ka warinayaa kaas aggiisaya isagana waxaa ku warinaya waay waakharuuna kuwa kalena way jiraan luqibuu looga naanaysiyey bihi kan oo qundarka ah aan la dhahaynin moxamed ibnu jacfar kale moxamed ibnu jacfarna aan la dhahayn magacooda saasaan ahayn oo qundar la dhahayo qolo kale ayaa jirta hadda moxamed ibnqundar moxamed ibnu jacfar qolo la dhahayn laba kale ay ku daraa suyuudi sharxga laba kale sheegaya fiiri laba kale ayaa sheegaya waay baqya min man luqiba bihi wasmuhu moxamed ibnu jacfar ithnaani abu bakr alqaadi albaqdaadi iyo midka kale moxamed ibnu jacfar ibnu cabaas annaxaar annajaar dheh qoladaasi wey qolo kale moxamed ibnu jacfar aan la dhahaynin oo haddii la dhahayo oo gundar loogu naanaysinan way jiraan sidaas wey gunjaarun waay gunjaar ithnaani waa labo oo bukhaariyaani ah magaalada bukhaara li dhahayo loo nisbeeyey gunjaar waay ithnaani waa labo iyo oo bukhaariyaani ah bukhaari ah bukhaariyaana waay maxay yihiin labadaasi ciisa ibnu muusa waay midka koowaad can malikin wathawriy wax ka wariyo maalik ibnu anas iyo thawri sufyaan thawri labadaas ayaa waxaa ka warinaya ibnu sarax wuxuu leeyahay sharaxa hoos isagoo kasoo naqlinayo suyuudi soo naqlinayo luqiba bihi ninkan waxaa looga naanaysayay qunjaar lixumrati wajnatayhi labadiisii dhafoor ayaa guduudnaayeen sidaa daraaddeed ayaa loo dhahay qunjaar bur waayahay wathani midkii labaadna saaxibu taariikhihaa bukhaara taariikhdeeda saaxibkiis waay saaxibkeeda waay wathani midka labaad oo qunjaarka labaadna waxaa waay waa saaxibu taariikh saaxibu taariikhihaa bukhaara magaalada la dhahayo taariikhdeeda saaxibkeeda way oo kii alifay way maanaa bukhaara waxaa laga alifay taariikh yaa alifay ninkan midkan labaad waay saaciqatu way moxamed ibnu cabdiraxiim ayaa saaciqa la dhahaya isagana saaciqa maxaa loo yaqaana saaciqa shalay ma ahane daraad roobka imaanaya waxyaabaha meelaha ka dhacay mahal dhaha birag ah jacjacna waa la dhahaa soo ma jajac waay taas asalka saas loo yaqaan saaxiqa waay saaxiqatu moxamed ibn cabdiraxiim lishiddati xifdihi ayaa saas loo dhahay canhu albukhaariyu maxaa laga wadaa canhu albukhaariyu rawaa canhu albukhaariyu bukhaari sheekhiis way maanaa bukhaari arday ah isagaa sheekha marka saaxiqaga bukhaari sheekhi mashaaikhiis ayuu ayuu ka mid yahay sidaas waay marka nin xifdi badan uu ahaa sababta looga naanaysiyey shaad waxaa waaye lishiddati xifdihi wa mudaakaratihi وروى عنه البخاري شباب واي شباب بضد بضف باللفظ ضد الشيوخة كصهر جدا بوله دقني مو كصهر جدا شباب صما شباب واي شباب واي لقب خليفة خليفة نينك لدهاي لقب كيسي واي خليفة لقب كيسي واي صاحبه أما صاحبه صاحبه التاريخ واي لقب خليفة صاحبه التاريخ أما صاحب التاريخ أعني وحن لجدا صاحب التاريخ أنا ليكرا كاسي يكتب كتاب تاريخ لله تاريخ ليه كتاب تاريخ ألفي إيه زنيج واي زنيج نكرا نكرا ده يو بالزاي والجيم إلى آخره أبو غسان محمد بن عمرو أيالي هذا شيخ مسلم واي صاحب التاريخ صاحب والله كده هو أسده صاحب التاريخ وأنت وابن أنت كان هو شيخ مسلم يا مسلم رحمة الله عليه شيخ يسوي بخاري شيخ اسمها إمام مسلم شيخ يسوي رسته واي عبد الرحمن الأسبهاني عبد الرحمن الأسبهاني أسجنه وعلي هذا رسته واي وأنقنانيس رسته سنيت واي مثل كلا أسجنه سنيد واي سنيد واي luqiba waa loo naanaysiyey asagana sunnada looga naanaysiyey walahu wuxuu leeyahay tafsiirun uu leeyahay magaciisina alxuseyn ibnu daawuud magaciisina waa alxuseyn ibnu daawuud almisisi waayahay kaasaa la yidhaha asagana waa waxaa la yidhahdaa sunayd waay waa laqab bundaar waaye moxamed ibnu bashaar bundaar asagna waa naanaysi moxamed ibnu bashaarin waay waay moxamed ibnu bashaar waay albasri sheekhu sheekhayni wannaasir suu leeyahay qaala ibnu salax sharax fiir wuxuu leeyahay qaala ibnu lfalaki wuxuu dhahay luqiba waxaa looga naanaysiiyey bi hada kan maxaa dhahay liannahu kaana wuxuu ahaa bundaaru xadiidi waay xadiid e xaafidkiisu ah ay xaafidu xaafid xadiid waay mid aada u xifdiyey axaadiista ayuu ahaa sidaas daraaddeed looga naanaysiiyey waay saas ayaa looga naanaysiiya waayahay iyo qaysar waay isagana abunadar hashim ibn alqasim ninka la yidhaahdo isagana qaysar waa naanaysi waay isagana almacruuf waa sheekhu ahmed ibnu xambal waqayr alakfashu iyo akfash waay naxwiyuuna oo naxwiyiinta ahaayeen akfash oo naxwiyuun ah ah dhammaantoodii alakfashu akfash waay oo naxwiyuun alakfash luqiba bihi jamaca waxaa looga naanaysiiyey jamaco badan naxwiyuuna ah naxwiyuun ah walahum riwaayaatun ayda kamaa kharajtu dalika fi dabaqaati nuxati buu leeyahay ninka la yihahdo suyuudi waay akfash akfash waxaa la yihahdaa qofka hindhihiisi yaryar yihiin oo haddana araggoodii yaryahay acyunu asigaari khafiifu lbasara ayaa la yidhahda aqfas acmash maha laakin acmash maha indhihiis waa waxa arkeen waa waa waa waaweyn yihiin laakiin ilantoodii ee badan waa qooyan yihiin qooyankooda waa zaa'id ah akfash laakiin waxaa waaye siqaaru acyuni he daciifu lbasara la yihahda indhahoodii waa yaryar yihiin araggoodina waa gaaban yahay akfash la yihahda marka saasay sheegayaan culmad waayahay idan waa naxwiyuun kan ugu horreeyey marka waa kane way badan yihiine axmed ibnu cimraan waayo midka koowaad mutaqadim ah hore mutaqadim ah hore waayo waayahay iyo waa abulkhaaab abulkhaaab waaye abulkhaaabkaasoo almadkuuru lagu sheegaayo fii sibawayhi fii sibawayhi maxaa laga wadaa fii kitaabi sibawayhi inta badan lagu sheegaayo waayo wawa sheekhu waana sheekhiisi wayba sharaxda soo qabnaayo waa sheekhiisi cabdulxamiid ibnu cabdilmajiid ayaa la yidhaahdaa waayahay waan wahuwa awalu man fasara shicra taxta kulli beytin ku fasira ayaa ayuu ahaa kan waana akbark way kan ugu weyn way xagga da ahaan akbara lida aqbashu akbar way waayahay iyo wa saciid ibnu mascada way aladi kaasoo yurwaa laga warinayo canhu xaggiisiba kitaabu sibaweyhi siba kitaabkiis laga warinaya waana saaxiibkiisii saaxiibu sibaweyhi kitabka asaga laga warinaya inta badan waayo wawa saaxiibu kan leeyahay kaasin maxaa loo yaqaana awsat way si aqfashul awsat ayaa la yidhaahdaa waana kii saddexaad way mahnu wa caliy ibnu sulaymaan saaxibu thaclab walmubarid waaye asina maha loo yaqaana akfashul asqar waay kan ugu yaraa waay haddii laakiin akfash la idlaaqo ee kee ku dhacaya awsadka waay akfash markii la idlaaqo waxa ku dhacaya awsadka waay idaa uطlaqa fi kutubi naxwi ee asaga waay huwa almuraadu xayثu uطlaqa fi kutubi naxwi basiba wayu leeyahay midka awsadka waay waa gartay idan akfaashtana waa intaas kulligood maxaa waay laqab way soo ma laqab uu yahay murabbacun waaye murabbac murabbac waaye waa laqab isagan moxamed ibnu ibraahim ayaa la yidhahdaa isagana murabbacgaasi moxamed ibnu ibraahim waaye jazara isagana waa naanaysi waaye jazara waay jazarada maxaa loo yaqaanaa xaggana baat ahaan ee qudaarta karootada karooto badan laakiin soo jazara waayahay jazara waayahay isagana waxaa la yidhahdaa sababta ugu baxday in hoosuu sheegaya si fiirfiirsa jazara tasxiif isaga sameeyey darteed ayaa jazara looga magaabay tasxiif xadiis ayaa wuxuu ku lafdigiisa ku tasxiifiyey ayaa darteed loo dhahay jazara loo dhahay bu hadalkan waa lahaa adika hor asigii oo nin jamal la dhahay iyo isaga si socdaan ayaa waxaa soo maray rati oo ku rara oo dusha ka saaran tahay lagu raray jazaradan ayaa soo martay markaasa kii jamalkii wuxuu dhahay jamal la dhihi jiray isagana naanayntiisi naanaysiisi kan maxaa la yihahda waxaan rit ritigaan dusha ka saaran maxay yihiin ayuu dhahay wallahi markaasu wuxuu dhahay hee mithla ana calayka buu dhahay anigoo dusha saaranaya oo kale kasoo qaadan lahay saasaa la dhaha buu dhahay aniga oo adig adiga dushaada fuulay oo saaranahay hee waaya u dhahay waa u sheegay maxaa waay jazaryaal dhaha isaga jamalkana ha tegi waay anigoo adiga dusha kaa saaran kasoo qaad saasa la dhaha magaciisu dhahay ya rati waxaas ku raran yihin waaya idan marka kaasi waaye saalix ibnu maxamed la yihahda alxaafid cubayd cubayd alxaafidu xaafid ayuu ahaa xaafid ayuu ahaa waay cubaydun alcijl waay hadda cubayd waa mag magac magac waay lakin hadda kee waay kunida waay nanaysaga waay cijl waay alcijlu bitanwiin yaa la akriyay cubaydun waay alxusein ibn maxamed aa loo yaqaanaa kaylaja waaye kuni waay iyadana kaylaja waayo maxamed ibn sala la yihahda isagana maa qamahu waay kuni waay iyadana maa qamahu ficil nafyi hee galay way soo maa maa qama huwa callaan ayaa loo yaqaanaa callaan labadana in laisku daro waa dhici kartaa labadaba in laisku darana waa dhici kartaa waay wa huwa caliy ibnu xasan ibnu cabdisamade waaye wayujmacu waa la jamcinayaa baynahumaa labadoodii waay in la jamciyo labadaba la yihahdo ajlaan maa qama in la yihahdo labadaba laisku darana waa dhici kartaa waay labadaba in la jamciyo labadaba in la jamciyo Qalla- allaan maa qama isku daraya waay kuni ma dhahay ha la qabo la qabo la qabo laga wadaa labadan isku dara oo lagabada labadaba laga dhigo ee naanaysiina waa dhici kartaa maa qama ee callaan maa qama in isku daro waayahay oo fa yuqaalu la yihahdo waa kan baa saab sheegayba fa yuqaalu la yihahdo qaal callaan maa qama la yihahdo iyo sajaadatu sajaado waay almashhuuru oo mashhuurka la yaqaanay alxuseyn ibnu xamaad magaciisu ahaa iyo wasajaadatu waay alxuseyn ibnu axmed waay labadaba magaca ee kunyadaas ma ahan laqabkaasuu leeyihin ayay leeyihiin cabdaanu iyo cabdaan waaye cabdullahi ibnu cuthmaani wakayruhu ba la yihahdaa labadaba cabdaan ayaa la yihahdaa waayahay asigoo cabdullaahi la dhahayay iyo kunyadiisii abu cabdiraxmaan la dhahaya laisu qabtay baa la dhahay aa la dhaheen cabdaan laba addoon waay mushkudaana mushkadana dhe mushkadana inta kora soo marnay kee kusoo marnay baabke yaa fatinagan hay alqaabta gaar ahaan alqaabte alqaab hadda ku jirnaabe ama wala fiirin haddana fiirin miyaa lamar waye ya macrifatu saxaaba mufradaadka sax macrifatu mufradaad macrifatu mufradaad kusoo marnay مشكدانة وي بف... مشكدانة وي مشكدانة بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف مشكدانة وي قال ابن الصلاح وراي ومعناه معنيه سعاوي بالفارسية مركي لو لك عوه لو قد فارسية هي حبة المسك وي مسك حبة دي سواي أو أمس وعاؤه وعاء المسك مسك ويلكي سواي لقب لقب عبد الله بن عمرو بن محمد بن أبان وي القرش الأموي أبي عبد الرحمن وي. iyo wa mudayanun way mudayan asigana hagee kusoo marnay hay deg ya mahasuustin is ayde macrifatu mufradaasa labadaba isku meel isku dhaw lagu sheegay labadaba hal meelaa la iskula sheegay hal bog soo marnay wa mudayanun i mudayan way bifathi lyaa laqab wa bijacfar alxadrami waay qaala ibnu salaaf u dhahay khitaa buhumaa labadaasi khitaabkooda bidalika khaatabahuma dhisa khaatabahuma waxaa ku khiaabay kula khitaabay bidalika arrinkaasi alfadl ibnu dukayn faluqibaa bihi marka saasaa looga naanaysiiyeyba zaada kayruhu keyrkiis wuxuu ziyaadiyey fi lwali liannahu kaana wuxuu ahaa mudayankan liannahu mudayanka kaana wuxuu ahaa idaa jaahu markii yimaado darsiga yalbasu waa soo labasin jiray wayatadayabu waa soo catarin jiray wa fi thani midka labaad wuxuu ku sheegayaa liannahu ninkaas mudayabka ah kaana wuxuu ahaa wa huwa walaaluhu asagana sagiirun uu yahay yalcabu mid ciyaaro maca sibyaani ilmaha fi lmaai biyaha dhexdooda ay kula ciyaari jiray ilmaha fa yudayinuuna waxay ku dharoobayeen oo ku rugayeen ilmihii dahrahu dhabarkiisi dhooqadii iyo wasakii ayaa dusha ka saareen kaga rugayeen faqaala lahu markaas waxaa la yidhahday faqaala wuxuu dhahay lahu asigaasi abuu nucaym wuxuu dhahay yaa mutayanu midka dushi laga dhoobaayow lima laa taxdur majlis alcilmi aawe majliskii cilmigii meeshaan cilmahan kula dhex jirta waxaan soo ku dhoobaya maxaa kugu dhacay aawe darsiga cilmigii saas ayaa ugu naanaysiin waa la yidhahdaa annawc athalith walkhamsuun almu'tarif walmukhtalif allah subxana wa taala